cabdiraxmaan cumar maxamed oo ka mid a dhallinyarada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa la yimid hal abuur shaqo oo uu ku maareeyo nolol maalmeedka qoyskiisa taasoo ah ciladbixinta tilifoonada shaqadan wuxuu bilaabay toban sano ka hor si nolosha reerkiisa uu ugu maareeyo islamarkaana uga maarmo inuu u baxo safarka halista badan ee tahriibka kaasoo gallaaftay nolosha dhallinyaro badan oo soomaaliyeed waxaan bilaabay labada kun iyo shan iyo tobankii waxaan ku dhex jiraa muddo toban sano ah insha allahu tacaala haddana waan rajeynaa inaan kusii dhex jiro dhallinyaro badan oo mustaqbalkooda uga faa'iidaystane aan ka soo saaro meeshan oo maanta uga baxa shaqalaanta iyo xaaladaha adagoo ka jira wadanka iyo taasay ugu horeysa tahriibka iyo maanta inay baagamudo dhallinyarada meelaha u fadhiyaan nolosha reerkayga kolley waxaa waaya dee inta leen ka maareeyaa alxamdulilah shukri meel kaloon ka maareeya ma jirto kolley xirfadaanan leeyahay meeshaanaan ka shaqeeyaao reerkayga halkaanaan ka maareeya alxamdulilah haa dhallinyaro ila shaqaysaa jirto oo ayagana halkan noloshooda ka maareeyo runtii waa ogtahay markii shaqo la bilaabayo ama qof uu wax bilaabayo caqabado wuu la kulmaa in lagu yidhaaho haddee nin hadda wax soo barto dhallinyaraha haddana telefoon maanta samaynayo runtii waxaa waaye caqabada aad u adag waayo laakiin qofkii asiga noloshiisa iyo mustaqbalkiisa meeshuu ka dhex arko ninka ragga ama qofka biniaadamkaana waxaa waaye noloshiisa asigaa maamulo asigaa la rabaa inuu noloshiisa maareeyo waxaa jira caqabado saameeyey shaqadiisa iyo nolosha qoyskiisa taas oo uu ku sheegay in ay tahay isticmaal la'aanta lacagaha shilin soomaaliga iyo badxirinka lagu jiro oo isbiirsaday horta marka laga hadlaayo saameynta suuqa oo gobolkan hiiraan saameynta ugu badan waxaa keenaya waxay tahay horta wadan deegaan dhanoo ka tirsan oo gobol gobollada soomaaliya ka mida haddana ah gobolladii ugu horreeya soomaaliya maanta waqtigii xorriyadda lix iyo tobankii gobol oo ugu horreysay in maanta haddana uusan ahayn gobol ee ka shaqaysa lacagta shilinka soomaaliga caqabadda ugu weyn waa caqabadaas dadkiina maanta waxaa waaye sida middan caqabadaha culayska oo jirane waa caqabado suuqyada caalamka maanta aan la qabno oo maaha wax inta ku kooban oo wax caalamka oo dhan ka jira waayo culayska iyo maanta in suuqa u xumaado miciishada kore ay u kacdo xilliyada xagaaga ama badxirinkana way imaan jirtay waana xaalad jirta waaye cabdiraxmaan ayaa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa beledweyne ee waxbartay ugu baaqay in ay bartaan xirfadaha gacanta maadaama dunida hadda ay ku tartamayso xirfadaha gacanta
talada aniga aan soo jeedin lahaa waxay tahay dhallinyarada jaamacadaha baranayo oo haddana baaga muddada ah inay ku daraan xirfad inay bartaan in maanta xirfadaha way badan yihiin oo hadda telefoon in la sameeyo keliya kuma koobna xirfadaha way badan yihiin oo adeegyo badan oo wadanka hadda looga baahan yaha jiro xirfadahaas inay bartaan si noloshooda hadhow ay ugu maareeyaan oo waxay barteen hada intay shaqo ka helayaan dee labada tilaabo hal mar lama wada qaado labada lugood qofka hal mar ma wada qaadi karo markuu qofka soconayo horta muhiim waxaa inuu tilaab qaado caqabado way soo wajahayaan caqabadahaasna ay u dhabar adeegaan si ay u gaaraan hankooda